magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa habeen hore ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed dilkaasoo ay geysteen askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana dilka wiilkan uu yimid kadib markii askarigu wiilka u sheegay inuu keeno teleefonkiisa oo uu rabay inuu ka dhaco hase ahaatee isagoo aanan u jawaabin ayuu askariga mar qura rasaas madaxa kaga shanaqay wiilka sida ba looga bartay askarta ka tirsan dowladda federaalk oo markii ay dilgeystaan isaga baxsada goobta ayaa waxa uu askarigan isaga cararay goobta uu dilku ka dhacay iyadoo aynaan jirin cid la xisaabtamaysa oo kula xisaabtamaysa dilalka bareerka ah ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimada ah ee muqdisho askarigan ayaana waxa uu dhinaca ka galay magaalada qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhanka kalena sheegay inaysan cadaalad ka jirin magaalada muqdisho walaalkay koley uun taleefon oo wato u dhintay allaha u naxariisto laakiin hadduu taleefonka u baahnaa inuu taleefonka ka qaato ay ahayd laakiin markuu dilo kadib uu taleefonka ka qaatay taleefonka in keen taleefonka markoo dhexe iyo markii xabadda ku dhacday markii xabadda ku dhacday inay horreysay oo sheegay wiilkii la joogay gacanka xaq daranaa dishay askari iyo qori dowladdu ay leeyihiin aana lagu dilay ugu yaraan hal saaca iyo bar camalaa la dilay markii hal saac bar kadib la dilana annaga warku wuxuuna soo gaaray laba saac adigila saddex saac iyo ilaa afar saaca iskada wareegeysanayna shan saaca noo ayay noo fududaatay inaa meesha kasoo qaadnimay weligiis wax ma dhicin wax ma dilin guriga agtigiisu hor fadhiyey taleefon neecla aan wax dhaamin oo boqol iyo konton inuu ani walaalkay u dhinto waxay ka turjumaysaa cadaaladdarrada xamartaale dadkan loogu been sheegayo dilalka iyo dhacal loo geysanayo dadka rayidka ah ayaa joogto ka ah magaalada muqdisho kuwaasoo ay geysanayaan ciidamo ka amar qaata xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka